bismi illahi raxmani iraxiim asalaamu allahi calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuhu waxaana wanaagsan dhegeystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si kasta aad noo dhegeysanaysaanba halkani waa madasha lixdanka oo alaba lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa caawa madasha marti noogu ah generaal saciid maxamed xirsi oo dad badan ay u yaqaaniin siciid dheere oo ah musharax utaagan hogaanka madaxtinimo ee puntland sanada labada kun iyo sagaal iyo tobanka mudane saciid generaale kusoo dhawow madasha lixdanka ha waa dhowahay maasha allah waxaan generaale ku dhegeysanaya kubanaan soomaali ah ayaa imika life ku dhegeysanaya madashana madal lagu falanqeeyo weyaan siyaasadda soomaalida kolba meesha markaa ay ka jirto yani xarakaadka siyaasadeed ayaa focuska lagu saaraa iminka puntland ayaa waxay gashay election seasonkii ka musharaxiintii aanu wareysanaynay ayun baa aduguna qayb ka tahay su-aalo kooban baan kuweydiin doonaa haddii alla yidhaahdo su-aasha ugu horreysa aan kuweydiinayna waxa weeye mudane saciid maxamed xisi musharax inaadna siiso backgroundkaaga aqooneed iyo ciidan iyo siyaasadeed waxaanu kusiinaynaa saddex minut inaad kusoo koobto si dadka aan ku aqoona ay ku bartaan kuwii hore ku yaqaanayna xusuus ay ugu noqoto waa taa hadda marka horeeto assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan horta ilaahay dadka islaamka ah oo meesha fadhiya waan salaamaya waxaan leeya horta ilaahay ka cabsada nabiga maxamedana ku saliya ilaahay subxaana watacaala wuxuu idinka reebay ka hara wuxuuna nagu waajielay mafuliya dariiqa muslimkaana qabsada intaas ayaan horta idinka idin leedahay tan kale kale waxa weeye aniga waxaan ahay sarkaal soomaaliyeed akademiga fariye guud saciid maxamed xersi soo qabtay jagooyin kala duwan ciidamada qalabka sida iyo kuwa puntlandba ilaa ka gaarayna darajada ciidamada soomaaliya ugu sarreysa oo ah sarreeyo guud gaaray ee ugu dameysa xagga militariga soomaaliyeed kaga soo qeybgalay organisationadii siyaasadeed oo kasoo waagii soomaaliya dowladii hore ay jirtay oo s s d f asaasayaashii ahaa golihii dhexe ahaa haddana xilal kala bad duwan oo kala bedelan kasoo qabtay intii aan s s d f ahayn xabsi galay etoobiya lix sano oo waxyar la waagii la xidaya cabdullaahi yuusuf iyo xabsigaas muddo ayaan ku jirnay haddaan kasoo baxnay xabsigiina soomaali dowladdiio burbudhay ayaan oo dagaalo sokeeya meelkii dalka ka socdaan ayaan kasoo baxnay meelkan xaaladda soomaaliya maraysa dowladdina burbudhay dadkiina la iswada dilayo kabacdi waxaan ka qayb galnay difaacii markaas north east waa la oran jiray markaas puntland lama asaasin dadkan reer puntland hadda la baxay ay isku difaacayeen kadibna waxaan waxaan ku aaday markii la dhistay goli guddigii howlaha degdega oo loo dhisay maaragtay markaas a guddiga xaalad degdega ayaan ka mid noqday taliya furuntigii markaa reer puntland oo markaa puntland ma jirin ciidanka xooggiisa oo midug fadhiyey ayaan ayaan ayaan noqday kadibna shirarkii siyaasadeed oo soomaaliya laga qabanayay waxaan ka qaybgalay kii ugu dambeeyey oo xamarka dhacayay oo dowladda salvadar caydi ku dhisayey kadib markaan is-afgaramayno dib baan usoo noqonay waxaan ahay ninka curiyey ereyga oranaya puntland markaanu joognay xamar xaaladaan qiimeynay cabdullaahi aan iswareysanay waxuu yihi xaalada dad dadkan meeshan maxaa ka jira waas allah unaxariistee janna in allah ka waraabiyo bal xaalada soo qiimeeyay wadankan hadda gudihiisa ka jirta iyo in wax dhismi karayaan inaan wax dhismi karin ka bacdi haddaan dadkii dhex galay oo magaalada xamar galay oo beelo badan oo beelihii arkay waxaa ii muuqatay qodo walba sida iyadu la tahay bay wax ku doonaysaa dowladda soomaaliyeed oo la raadinayo loo bisilaya inaysan jirin qodo walba waxay wax ku raadinaysaa sida iyaga la tahay oo iyada la tahay caqligeeda in laga yeelo caqligeeda ay wax ku xukunto dadki kalena aysan iyadana cidna la tashi iyo firad laga qaadanaya sameyno jirin kadib waan kusoo noqday haddaan kusoo noqdayna waan xaladii waan uga waramay waxaan uga waramay soomaaliya markan dadka jooga halakan inaan looga diyaarahayn dowlad laakiin cid walba ay u diyaar tahay sida iyada danaheeda marka ay ugu muuqato kadibna waxaan tala aan ku siiyey oo kula kula taliyey in arrimaha soomaaliya aanay maraykan dhoweyn oo aan maraykan dowladda soomaalida soo baxay si aysan jirin sabab marka inaan inagu tashano dib isugu noqono inaan s s d f oo markaa laba garaba midayno inaan markaasna aan inagu dhisno dowlad la yidhahdo puntland kabacdi aan markaan puntland dhisno aan markaas
mudane kaama goynine inta mardaad halkaa marayso dhismihii puntland aad soo gaadhay daaxweyn ugu filan tahay baan filayaa waadna ku mahadsan tahay xogahan aad siinaysa dadka soomaaliyeed badana ku dhegeysanaya aada waxay indhahoo dhami uhayaan puntland xilligan imika election seasonka ah ay gashay adiguna waxaad kamid tahay musharaxiinta ku dhawaaqay inay u sharaxan yihiin qabashada hogaanka puntland haddaan ku bilaabo haddii aad puntland kasiciid ahaan imika aad kamid tahay sida nagu maqaalaha musharaxiinta ay sax tahay maxaa siciid wuxuu joogay puntland ilaa asaaskeedii sidan imika aad sheegaysid taliyaha ciidanka ayaa muddo toban sana haddana khaldanayn ama ku dhow morales aad ka ahayd yacni marna hore uma dhicin maxaa xilligan keenay in siciid intuu ka tago arrintii ciidanka uu isu sharx xogaanka ugu sarreeyey waxaa keenay danta dalka dadka iyo difaaca ayaa keenay ilaa iyo m aasaaskii baan joogay oo aan raggii ugu muhiimsanaa ahaa haddii aan ahaa ragga ugu muhiimsanaa marka waddadii aan anagu aan ku hameynay oo in la qaado ay ahayd maalin maalinta ka dhacaysa ka dambeysay hoos uga sii degaysa markan meel hoosay maraysa amnigii ha noqoto ciidankii ha noqoto dadweynihii ha noqoto dhexdoodii iyo isku xirnaantoodii ha noqoto xataa dhaqankii ha noqoto wax badan baa isbedelay w waxaa ii muuqan waayey inay say u istaagayso si muddo kada puntland marka puntland markii la aasaasayay aasaaska charterkii wuxuu ahaa saddex sano ayuu ahaa saddex sano kadib waxaa idin loo gudbo seasonka xisbiyada badan xisbiyada badan markaa intaan la gaarin in la sameeyo horta marka hore tira coob dadka laga sameeyo marka labaadna marka koowaad horta hubka in la dhigo ayuu ahaa haddana marka la ku xigana waxay ahayd in tira coob la sameeyo marka saddexaadna waxay ahayd inaan maxaan ku rahday xisbiyada badan la furo wixii oo dhan marka laguma leexan ilaa haddana labaatan sano ayaa la wadaa maamulkii hadda kan ka horreeya mar isku dayey isagana waxaa ka ka hortimi arrin adag oo uusan dhaafi karayn oo xataa ay saraakiil ku dhimatay meelaha qaarkoodna markii qalabkii in la qaybiyo la damcay ay dhacday in maaragtay qalabkii laftiisa la booray marka waxaa muuqata marka inaanay wixii horena u soconayn ay taagan yihiin labaatan sanada la marayo amnigiina hoosu dhacayo dhaqaalihii wax walbaba ay ay maxaan ku rahda waddo hoose ay ku socdaan taas awgeed de inaan isi sabata bixino wadda toosan waddadii hore wadda ku noqono miradhal noqon karaysa dalka ayaan ayaan u goobstay arrinta hagaag waxaad carab ku dhufatay mudane difaaca dalka iyo tayeynta dhaqaalaha iyo amniga iyo waxyaabihii lamida haddii qodobka difaacaan soo qaadano saad sheegtay ciidamada waxaad ka gaadhay darajada ugu sarreysa oo aad sarreeye guud muddo dheerna waxaad ka ahayd taliyaha ciidanka puntland ciidamada puntland oo dhan idhaahde dadka siyaasadda puntland aada ugu dhundalola waxay yidhahdaan haddii siciid toban sano oo taliya ciidan ahaa oo difaaca dalka iyo xoreyntoona aanay u suuroobin hadduu madaxweyne noqdo seeba maxaa suuro gelinaya marka waxaa suura gelinaya taliyuhu maaha awoodda ugu sareysa dalka ee dalka dawladda madaxweyneha xukumo wala wasaaraa jira wala barnaamij baa jira wala garsoor baa jira siisan baa dhisan ciidanna sidiisa baan kuu sheegay ciidanku waa dhaqaale ciidanku waa dhaqaale haddii dhaqaale jiro ciidanku waa dhismaya haddaan dhaqaale jirin ciidan dhismi maayo wax kasta waxay kusoo urumayaan horta ee dhaqaalaha ciidanka organization strategiisu waa dhisan yahay waa ciidamadoo dhan dhamaantood qolo walba waa dhisan yahay laakiin waxay rabaan maxaa socodsiinaya dhismaha ciidanka ko basically qofka noloshiisi wax oo dhan waxay kusoo ururayaan logistic logisticna waxa weeye waa dhaqaale dhaqaale hadduu yar yahay ama isagii u gabaabsi noqdona dee ciidanku wuxuu ku jiraa waa dhaqaale oo wuxuu ku dhismaa waa dhaqaale waxa lagu hagaa waa dhaqaale waxa difaac lagu sameeya waa dhaqaale waxa tabar lagu sameeya waa dhaqaale wax walba lagu gadaa waa dhaqaale intaasna ciidan puntland haddana iyadoo sidaas uguma liidan oo dagaalo aada u fara badan baa soo wajahay oo la oo la oo la jebiyey oo la caabiyey marka meeshii qof bugta keliya yaan laga fiirin ama dadka dhaliila waa jirayaan hoos u dhac waajidaya dhaqaala xuma waajidaysa marka wix wadan dhaqaalaa xaga laakiin ciidanka puntland intuu Okay, jiray waa hagaag.
talooyin la mahadiyay buu soo hoyiyey tusaale ahaan markaan soo qaadno dagaaladii la gelayay iminka kan sool ka taagan oo kale oo laisku hor fadhiyo meesha la yidhahdo tukaraq oo kale Eh, waxaad leedahay hogaanka sare ee dalku ciidanku say wax ulahaayeen looguma ha ha qabtirin say wax u doonayay sidaa miya anigu hadda mar rabo maogtahay puntland gudaheeda inaan eh, oo waxa dagaal ku jirto wax dhan difaac kaga jirto dhanka buuraha lagaga jiro oo meelo badan wax lagaga jiro Eh, inaan hadda eh, farafareeyo ma rabo oo farafareyskaas uu keeno xoogaa hoos u dhac anaga arrimaha yaga laakiin eh, haddaan issoo taagay eh, anigu waxaan u taagnahay dalka wixii dhibaato ka jirta aan wax ka qaban karo inaan wax ka qabto dadka gudaha laftigooda dadka dibadda jooga oo reer puntland u dhasheen doorkooda ay qaataan shalay hadda ka hor waktigan ka horaasa camal waa tagnay waa qabanay adina wax laguma siine xataa markaas hawshaas ay dhacaysay eh, si voluntary leh ayaa marka hore saraakiisha arrinta ay u bilowday intaa kabacdi anagoo laascamaal fadhida anag- eh, oo joogna oo doorashadii jaamacadda markay dhacday anigu federaalka ayaan aaday oo ciidanka federaalka aaday oo puntland baan hogaaminayay Een, kadibna haddaan soo noqdo labada kun iyo tobankii iyadoo gacanta ka maqan baan soo noqday boolasiga marka dadka in jihadu ka dhinto maaha boolasiga dawladda ayaa waxagta dawladda ayaa indhihii ah iyadaa waxagta ciidanka tilmaaman baa la siiyaa logisticdoona waa loo dhamaystiraa dhallaan dhiishoodaa loo buuxiyaa logisticdoona waa loo dhamaystiraa tayo ku filan xaaladda kasoo hor- horjeeda tiro iyo tayo iyo agabana iyo qalabba waa la aasaasaa waa la dhisaa haddii aan taas la dhisin marka dee wixii inaad ku riyooto noqon mayso si wacan baan ufahanay jawaab waafiya wey mudane halkaad dhegeystayaal nagala socotaan weli waa madasha lixda ka waxaana caawa marti inoogu ah ah, saciid maxamed xirsi oo ama sharax u taagan hogaanka puntland labada kun iyo sagaal iyo tobanka isla waxaan ku jirnaa arrimaha gudaha puntland haddii saciidu ku guuleysto madaxtinimada maamulka puntland waa maxay siyaasadaada ku wajahan gulufkan colaadeed ee laisku horfadhiyo tukaraq dadka qaar baa aaminsan in siyaasad lagu dabaalo qaar baa aaminsan xuduudihii puntland dastuurka inta ku qoran in waxa weeye faatixa laguma qabsane faatixa aan lagu keenin waa maxay siyaasadda siciid ee ku wajahan gobolka sool haddaan carab ku dhufto Eh, gobolka sool haddeer anigu difaacan ka imi haddeertan marka aan sharaxayo maalintaan ku dhawaaqayo saddex beri ka hor baan ka imi difaaca uma fadhiin marka eh, inaan meel miyiga oo gudgudaha iyo waxa magaranaysa filimta iyo hawlaha taagan ee ka jira nolosheeda iyo aad ku leedahay ma xiiseyneyna waxaan xiiseynayay inaan dalka iyo dadka iyo diinta ushaqeyno aan isxoreyno Eh, waxyaabaha ay kalife bay kamid tahay inaan isu soo taago eh, xaaladda siyaasadda ayay kamid tahay marka kaas nina martigu uma ugama ahi Eh, haddii ilahaydmo war wanaagsan baanaad ka heli doontaan dee dagaalkana halkaasaan qaariyo saasaan wax u qabanayaa lama yidhahdo marka iyaga laftigooda yani su-aasha la rabo in la maanta doorka clear ka gareeyo mudane anaa kugu celcelinayna waxay tahay dadka qaar baa aaminsan inaan arrintaasi dagaalba mudnayn qaarna waxay aaminsan yihiin deegaanka dagaal baa lagu kala qabsaday kii qaybtii hore iyo qaybtii ugu dambeysayba dagaal bayna kusoo noqon karaan marka bolosigaaga ku wajahan arrintani maxay tahay bolisiga dee xaaladda siyaasigu wuxuu qaatay hadda xaaladda taagan anagu hadda m- nabad cid rabta ma ana arag wax nabad raba ma ana arag nabad waa inay muuqato soo ma bolisigu Aha.
waxa way all possible means wey. way all possible means waa waa wajahaynaa Okay.
tallaabada ku haboon marka qaad su-aalaha ugu badani waxay ka imanayaan yacni potential spotku waa sool weeyaan waayo waxaa ku qoran dastuurka puntland shan gobol iyo degmo soolna kamid weeyaan sool gacantay ka maqan tahay guluf colaadeed baa lagu kala qabsaday tuulad karaq la yidhaahdo ayaa salafka loo soo guray iminka dana qaldane bishii labaad ee sanadkan aynu ku jirno ayaa iyadana xoog lagu kala qabsaday dagaalo lagu hooftay baa ka dhacay dhowr jeer laakiin waxba lalama soo noqon ilaa iminkana way taagan tahay Een, marka focusku halkaas Wal- waa la saaran yahay.
xoreynaya.
Adigo generaalkii ciidankaa tahay iminkana musharaxa baa tahay wax faahfaahin oo arrintaa ku saabsanna ma gelaya baa tiri sidee arrintan loo maya wajahayaa kuma oran eh, saa eh, saa kuma oran waxaan ku yidhi arrimaha militariga horta lama qodqodo lama faahfaa lama dhexdhexgalo laakiin dastuurka puntland waxa ku jira gacanta puntland bay kusoo noqonayaan haddii lahay doolka doolka ay reerkood ka qaataan wax weyn baa ku xiran maamulka somaliland ee aggressiveka ah ee qaybo kamida puntland Ah.
gacanta ku haya siyaasadaada ku wajahani maxay noqonaysaa masaaxiibtinimo iyo daris wanaag baad soo bandhigaysaa iyo in ah, wada noolaansho waxaad aaminsan tahay niman deegaankaagii qaar haysto oo waxa weeyaan inay ka tagaan mooyaane aan wanaag loogu weelqaadi karayn waa maxay siyaasadaada ku wajahan somaliland siyaada ku wajahan somaliland waxa weeye weerar bay soo qaaday waxay soo qaaday in loogu jawaabo qaniyo qaniya ka afujis marka weerarkii ay soo qaadeen mid lag in lagu qaado weeye lagagana saaro dagaalki sidaa miya
saas wey
okay haddaan soo noqono dawladdan imika jirta ood ka tirsanayd adigu taliyihii ciidankaad ahayd iyo tii horeba walow aad tiri dee ciidanku markii wixii loo diru qabtaa waanu ixtiraamayna midkaas markii imika aan ka imi kudkulihii jiidda hore yaalayna waa waxa igu dhaliyey in aan issharaxo dadka qaar waxay leeyihiin siciid iyo cabdiweli baa isqabtay arrimahan waxaan la isku qabtay dagaalka arrintaa maxaa ka jira anigu puntland no comment baan ku yidhi hadda hor baan kuu sheegay hadda wixii ka jira xaalada hadda way qaban halkaan gallay halkaan gallay duruufaa jira dalka ka bixin maayo faallootan wax anaga noo gaar ahaa shaksiyada xoolana anagu maanan kala haysan waa danta guud laakin wixii jira puntland marka hore aan iska afeerta anigu inaanan waayo inuu difaacayo hadda wiig noqdo oo sheekadii waa la isqabtay kanaa saa yiri kanaa cayn kanaa waxa ahay sheeka iska iska abuurato ma doonayo inta anoo danta xiriiraya dalkiiyo dadka inaad sharaxdo markaba horey kuugu jirtay arrinkani mise dhawaan bay kugu dhalatay danta dalka iyo d diinta markaan arkay meesha wax marayaan bay arintu igu dhalatay si weyn waan fiiriyey waxaan maxaan qaban kartaa baan isiri ma tegaysaa mise waa joogaysaa haddaad joogaysa maxaa aad ku qaban kartaa hawsha haddaadan dhexgelin oo aadan majaraha qaban ma gaari karayso himilada dalkan iyo dadakan u baahan okay puntland haddaba amniga ayaa aada looga dayrinaya weliba indhawaalahan adiguna waa adiga tibaaxayo difaac baa buuraha lagaga jiraa dukaraq difaac baa lagaga jiraa galkacyo waa tii dagaalada soo noqnoqonaya kasoo dhacayeen marmarka qaar xeebaha xataa laga soo daatay waxaad moodaa in ammaanku uu adag yahay weliba magaalooyinka waaweyn oo garowana ay kamid tahay waxa weeye assasinationa waxaa ka dhaca aan cid loo soo qabanayo inta badan amniga puntland iminka ka jira waa sidee amniga puntland oo hadda ka jira horta horta dhacda adduunka meelba waa dhacda laakin amniga hoos buu usii dhacayaa baan ku yiri waxba lama qodqodo moogta hoos buu usii dhacayaa sida hore uu ahaan jiray maalin maalin ka dambaysa hoos buu usii dhacayaa guud ahaan lakin hadda soomaaliya uguma liidato soomaaliya xaaladeeda jawiga waxay la relative la tahay jawiga puntland bay soomaaliya jawiga soomaaliya hareeraha ka xiga moogtahay waa kusoo maaxanaya haddii meel nadoon tahay meesha wixi waa soo gelayaan laakin anigu aada buu hoos ugu dhacay hoos udhacaasna waxa weeye waxyaabaha aan doonayo in aan ka qabto weye lakin haddaad tirahdid
amnigu wuxuu ku xiran yahay horta marka hore aan kuu sheega dhaqaa amnigu dhaqaalu ku xiran yahay horta haddaan dhaqaal dhaqaala jirin amni ma jiro sababaha dhacayo oa dhaqaala usala okay waxaad ku socotaa inaad qabatid hogaanka deegaanka puntland ama dowlad goboleedka puntland siciidow waxaad tidhi arrimaha militariga lagama hadli karo arrimaha puntland inaan faadhfaadho dooni maayo arrimaha amniga inaad fataafto ma rabo see lagugu dooranayaa marka waa maxay platformka dadku ay kugu dooranayaan aad doonaysa inaad ku kasbato qulubtooda iyo codadkooda firi adigu ha bedelin moogtay sidaan wax kuu iri waa si waadaxa bunt waxaaban usoo istaagay baan ku iri puntland amnigeeda iyo difaaceeda iyo dhaqaalaheeda inaan wax ka qabto anaaba kuleh marka see u bedeleysaa markaa si kaleeto anigii baa waxaan ku leeyahay arrimaha puntland inaan wax ka qabto difaaca amniga dhaqaalaha iyo dhammaan dhibaha jiraan isu soo taagay iyo oo dhamaystiran baan isusoo taagay inaan wax ka qabto si waddankan u dhismo oo u noqdo mid aan aan lahandadi karin lana hunguriyeyn karin u noqdo baan ku yiri
okay marka waa inay ku deeqda ma ogtahay federaalka waana si wacan baan ufahanay puntland dowlad gobol ka tirsan weeyaan federal member stateska imikana way kala go-an yihiin xidhiirkooda wuu go-an yahay dowladda federaalka iyo puntland adigu xidhiirkaaga madaxnimo ahaan adiga iyo dowladda federaalka waa sidee haddiise aad qabato madaxtinimada ma soo celinaysaa oo restoration samaynaysaa horta qolada hadda wax ka kala go-an yihiin oo xidhiirkooda uusan xoogaagu ka jiro waxaan leeyahay hala hagaajiyo xiriirka dhinac walbaaba dhankiisa ha ka hagaajiyo kala go- soomaaliya dana uguma jirto haddii anigu aan xilka qabto waan hagaajinayaa isfahan dhow iyo jawi isfahan leh baan ka shaqeynayna abuuro fahamkuna wuxuu ka yimaadaa dee labada dhinac markay raalli ka yihiin buu yimaadaa fahan dhamaystiran haddii dhan uu doonayo marka inuu isagu wax bura ku qaato dhib baa ka timaada laakin anigu inaan adkeeyo oo marnaba kala go usan dhicin wax kasta ha laysku qabee ayaan rajeynaya insha allah jawiisa hala abuuro waayo annaga hadhow shalayta puntland hal markii qodobka iyo koowaad beed inaan soomaali weyn raadino marka puntland la dhisay haddana markii punt la dhisay dawladda soomaaliyeed la dhisayna waxa weeye maxaan ku rahday halkan annaga ciidanka ugu horeeyay baan ka kaxaynay oo puntland ilaa ciidan laba kun iyo shan boqol gaarayo soomaalida oo dhan ku jirtaan kaxaynay soomaalidu waa diiday inaan waxuu laamigii wadadii meeshii la mari jiray dawladda etoobiya oo markaas aada u danaynaysay soomaaliya in dawladda kadhiga ka dhisanta ayaa noo fududeysay dalka etoobiya aan marnay haddaan marnay markaan feerfeer joogno qolada berbeenaan la hadalnay iyagana waxaan idhi noo fudu aan ciidankiina aan isku darno keenno halkan aan ku diyaarino aan gudubno kabacdina waa isku kaygadiyeen oo annana markii in dagaal ka dhac meesha ay noqotay waan dooga noqonay etoobiya gudaheeda mar labaad aan ku noqonay laba bilood iyo bar baanu banaanka maraynay habda meel qurac joome ayaa markii dambe wadadeeda ka galnay ilaa bu ilaa ilaa buuri weyn oo oo u dhow meesha la yidhaahdo bereberde saasaan jawhar ku tagnay haddii dawladdii haddana mar labaad laysqabtay oo baydhabo lagu heshiiyey in laga dhiga xaruntii oo markaas mucaaradkii markaasi hogaaminayay shariif xasan iyo dawladdii laysaftartay mar labaad ayaanu halka ka bilownay oo waxaanu ku noqonay annagoo hiiraan sii marayna oo mael cali tieglow waajid intaan marayna waajid baan haddana muddo joognay haddana bayda baan tagnay ilaa dagaalkii ka dhacay lagu qabtay xamar lagu qabanayo intaas marka maxaanu u maraynay wax weyn wey dawladdu efortka iyo naftayada iyo maal iyo dadba annagaa gelinay haddaan gelinay maanta meelaan kaga baxna ma joogno haddii ay markaa noqoto iyada dhibtu ka timaadana dee madal laisla cadka bay noqonaysa laakiin annagu waan soo dhaweynayna okay waa hagaag shir waxaa jiray dhawaan lagu qabtay mudane magaalada garowe maamul goboleedka ay ku qabsadeen xilligaas ayaha ciidankaada ahayd of course qaar ka mid a saraakiista sare oo ciidankuna way ka qayliyeen aad bay uga qayliyen waxay ku tilmaameen qaran burburin sideed u ekeysay adigu alda horta waxaa ma arkaya de haddeer shirka de maalgoboleedyadu waxay lahaayeen guddi horaa udhisnaadeen maamul horey lahaayeen marka de kalfadhi way qabsan karaan kalfadhigooda way qabsan karaan because horey ugu heshiiyeen inay si inay wada jiraan hadda meel ku shiraan arrimaha marka ay madaxda ka yihiin ay ay ka wada hadlaan laakiin saraakiil sartaroo kamid a ciidankaaga ayaa arrintaa ganafka ku dhuftay idaacadaha ka hadlaya media waana sabab waxay dhalisay baa laleeyahay buuqa xagga gudaha ah adigu arrintaas waxaad ku raacsanay dawladda puntland islamiya ada mawqifka waa kuu cadeeyey moogtahay nimankaa ku raacsanaantayda kuma xira aniga kuracsanaan kuma xira arrintu moogtahay shirka shir madaleed iyagaa lahaa iyagaana shiray marka doorasho ka furna maku raacsanin si waa ku diidire dee aniga waxba ii kulin mayso moogta hadaas
ha laakiin musharax baa tahay dadku waxay og waxay rabaan inay ogaadaan halkaad ka imanayso iyo fikirkaaga arrimaha ku wajahani waxa uu yahay marka inaad clear garayso soo ma
anigu arrimaha ama waafaqsanin
arrimahan maamul goboleedka iyo shirarkooda miya
maya dee si arrintan maxaan ku rahday ku saabsan nimanka horta iyagaa way shiri kareen hase yeeshee anigu waxay kasoo baxay waxay waa risaltigii moogta waxay kasoo baxay qof ahaan anigu arrintaas anigu ma waafaqsanin waa waxay kasoo baxay wey
o wixii kasoo baxay ma waafaqsanid waan gartay gacansaar intee leeg baad la leedahay ka musharax ahaan dawladda federaalka iminka dalka ka talaysa
dawladda federaalka anagu haddeer de wadahadal kama ana wadahadal arrimahaas gacansaar hadda naga dhexeeya ma jiro oo aan la leeday
siday noognahay taa waxaan ka wadaa dhaaxba soomaalida marka ay meel musharaxiin ka yihiin tusaale ahaan ama dadka qaar waxay yidhahdaan waddamo shisheeyaa wata ethoopia dawlada ka riixaysa imaaraadka wata dawladda federaalka abaa wada caynkanaa wada yuu siciid ku tiirsan yahay halka uu kasoo duulaya waa halkee marka laga yimaado shacabka puntland iyo de deegaanka oo muwaadin uu yahay marka laga yimaado yaa hawsha la wado siciid uu ku tiirsan yahay
siciid ilaahay buu ku tiirsan yahay kabacdina shacabkiisa waa loogi waxaa jirta dadku shacabkiihi wax dooran maayaan xildhibaanaha dooranaya xildhibaanadaana garaado iyo isimo iyo caynkaa iyo cuqaal iyo waxbaa keenaya iyagana waxaa jirta soomaalidu laaluush baa la bixiyaa dadka yani la kala jiidanaya qaabkee siciid wax ku doonaya haddii bolosigiisina aanu caddayn ilahay inuu ku tiirsan yahay waa ixtiraameynaa ay uga jirtaa laakiin maxaad noo sheegi kartaa oo siciid uu ku kasbanayaa xildhibaanadan ma lacag baad bixinaysaa ma barnaamij qabiil baad ku soconaysaa ma xisbi iyo gaashaan buur baad tihiin mucaarad oo doonaya dawladda inay ka guulaystaan baad qayb ka tahay yacni waa si siciid muxuu ku rabaa inuu ku qabto hogaanka
horta hal erey waa kaa saxayaa haddiise siyaasaduna caddayn caddayn baa tahay maxaa siyaasada cad u taqaan adigu hadalkii mota adiga la socdana meelka waxa igu ha waxaa kuu sheegay mota bolasayg wuxuu ku dhisan yahay waan waxaan kuu sheegay aniga bolasayg wuxuu ku dhisan yahay oo saldhigu ah amnigii difaacii dhaqaalihii dantii bulshada xaggee marka bal noocaa doonaysa adigu ii sheeg
waxaan doonayaa waxaa imika haysta puntland nin dhaqaalayahana oo shahaadada digriga la yidhahdo philosophical doctorate ku haysta dhaqaalaha dhaqaalihiina aad baad uga dayrisay marka siciid oo mulla tiri ah oo waxa weeye tagadaa kasoo diga rogtay dhaqaalaha b h d gani yani ka qoos dad badan baa waxay gelinayaan shaki si wax uga qaban karo
waa ka qaban karaya si fiican baan uga qaban karaya Haya.
anigu waayo qofka waanad arki doontaan moogtahay dhaqaalaha isbedel baan weliba waxaan ku sameynaya siisanka maamulka dhaqaalaha is- waxaan ku sameynaya siiska administrationka dhaqaalaha loo maamulo isbedel baan ku sameynaya waan taye taye tayaan raadinaya wixii jiray ila dhaqaalo kobcintood iyo raadin kuwa kale oo cusub in la helo oo si ay u kororto dhaqaalaha dalku waxaan da- da- da- dargelinaya ila badan oo dhaqaalo kasoo bixi kara ayaa jira oo wa- wasaaradaha jira beeraha jira caafimaadka jira xoolaha nool baa jira waxaa maxaankuradayy ayaa jira eh, tii badda khayraadka baddaa jira yani dhamaanba il kasta oo dhaqaala ka furmi kara waan xoojinaya qofku waa rabitaanka iyo dana ma garanaysaa iyo eh, lilah saacadnimada waan arkaya dee ninkaa soo shaqeynaya dhaqaaladan kusoo dhex jiray siyaadan kusoo dhex jiray sistamkan maamulka dhaqaalaha lagu maamulo dhamaanba waan khilaafsanahay waxaan ka bad sistamka masala waxbaa la dejinaya waxaa leeyahay dhaqaalihii qoon baa la sameynaya wasa- weliba wasaarada keenaysa markayna keenaan qoondayntii dhaqaalaha la keeno waxaan waxaa la keena baarlamaanka baarlamaanka waa gudbiyaan intay a- aruuriyaan eh, xeer number one oo ah eh, ma garanaysaa overhead budgetka eh, macnaha adeega iyo mushaarka ayaa la gudbiyaa haddii loo keeno marka waxaa la sidaa in lagu shaqeeyay anigu marka sistamka hadda lagu maamulo oo dhan iyo puntland intay jirto o dhan waan khilaafsanaya waxaan u bedelayaa markii wasaaradda markii dakliga uu soo ururo oo xisaabyahan wasaaradda maaliyaddu uh, iyo iyo- iyo agaasimihii guud ay soo bandhigaan oo wasiirku arko een, xisaabiye guud waa wasaaradda maaliyadda hoos iman hadda waxaa jira xisaabiye wasaaradda hoos yimaada baa jira oo shaqeeya xisaabiye guud oo idman oo wasaaradda maaliyadda aan hoos iman ee dowl- madaxtooyada hoos yimaada ayaan sameynaya xisaabyahaas markii lasoo bandhigo eh, dhaqaalaha yaala wuxuu ugu qaybinayaa eh, boqoley buu ugu qaybinayaa famileyda ayuu boqoley ugu qay- ugu qaybinaya markuu boqoleyda ugu qaybiyo qolo walba markaa saamigeedii bankigaa loogu sheegaya numberka accountkeeda ay leedahay accountkeeda ay ka qaadanayso halka hadda laga adkaagan yahay wasiirka maaliyadda iyo madaxweynihii iyo xaaladihii oo dhan ay ay ay mashquul yihiin sistamkaasaan u bedelaya marka een, wuxuu ma aha dhaq- hebel baa dhaqaalayahana iyo hebel baa dhaqaalayahana waa daacadnimada iyo systemka iyo lilahi in wadada la qaado toosan waayo systemka dhaqaalaha adduunka waa layska yaqaano dhaqaalaha waa bangi hay-ad kasta eh, waxeeda bangiga waa inay kala xiriirtaa marka waxa wixii maamul xumo dhacayay iyo wixii dhumayay iyo wixii fadlan baxayay meesha way ka baxayaan xaqoona ninkii lahaa buu gaarayay marka saasaan u bedelaya okay maxaan ku okay radaa waa hagaag dhegeystayaalkan nagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa caawana tan horeba tibaaxanay marti noogu ah musharax general saciid maxamed xirsi oo kamid ah musharaxiinta u taagan inay qabtaan hogaanka puntland sanada labada kun iyo sagaal iyo tobanka su-aasha kalean doonaya mudan inaan kuweydiyo waxay tiri puntland musharaxiin badan baa ordaya imika aad number u badan baa ordaya dad badanna waxay leeyihiin
hal su-aalaad ka duwanaan doonaa.
boodiy oo dhaqaale ba- ba- barlamaankii baad ka boodiy iyo dhaqaalo ma bixinaysaa baad ka boodiy moogta kaagama jawaab
may su-aasha keenaya anaa og yani isuma xigaan alfetical ma aha su-aaluhu generaale su-aasha Waa imika sida- aduunya waa guud waxa weeye ha see kula jaalanti garaynaysaa siyaasiyiintan imika jooga qaar dibadahay ka yimaadeen qaar dalka madaxweyneyaal bay kasoo noqdeen qaar imikay haystaan yacni waxbay wal xamiirayaan fara badan dhaqaalaha cambaynka siciid halkeebuu ka imanayaa maadaama siciid maamulkiina aanu haysanin cid aan ilaahay ka sokayso aanu ku tiirsanahay iyo shacabkiisuna aanay jirin halkeebaa siciid financial supportka ka helaya
horta anigu had puntland ilaa ma aasaaskeedii ilaa waktigan hadda la joogo dadkii u taagnaa baan ahaa difaaceeda oo aan maalin ka bixin dhib badanna ay kasoo hawl badanna ay kasoo gaadhay ilaa maantana taagan iyadaa horta dhaqaalaha bulshada ko midda kaleeto haddaan anigu ahay anigu waxaan isu sharaxay inaan sameeyo nafti hur dadkayga sisanka markan lagu jiro inaan ka bedelo haddii ilaaha idmo inaan nafti hurahay marka oo aan nafta u huray horena ugu soo huray ka dari maayo nina ma garata okay haddaba marka codka la raadinayo generaal marka codka la raadinaya yani arrimaha furimaha iyo arrimaha milatariga ayaa inta badan nafti huraha iyo wax ka qabtan lakin imika waxaa la doonaya inaad qulubta nimankan aad kasbato dadka qaar hanti bay ku kasbadaan qaar barnaamijyo kale ku kasbadaan nimankan xildhibaanada ah yani naftihuranima nimankan xildhibaanada xod ka tari mayso see nimankan codka uga qaadanaysaa si aad madax u noqoto saas wey su-aashu
waxaan uga qaadanayaa nin walba record buu leeyahay wadanka la nina lacag buu la ordayaa nina waxqabadkiisii dalka uu nafta huray buu la ordayaa anigu wadanka waan usoo kifaaxay naftaydaan ilaa iyo maanta iyo maalintay bilaabatay usoo hurayey dhib kastaan ka xigsaday goobtii laga kala cararay oo nin walba meel u cararay oo la kala qaxay ayaan gacanta raggii ku qabtay kamid ahaa ilaa maantana u taagnahay wixii aan usoo qabtay baan wax ku doonaya baan ku doonaya wixii aan usoo qabtay baan wax ku doonaya dubataatu waa muwaadin dalku joogay ma aha ragga qaarkood inay dadku basic ay lacag wax waliba ku tahay lacag lagu doortaba dee shareecada islaamku maba banaynayso inaad gadato waa rishwo marka wadanka sharaftiisii ku gadan maayo lacag anigu
okay waa hagaag gabagabadii barnaamijkeenu ku dhownahay mudane saciid su-aal iyo labaa noo hadhay insha allahu tacaala inta aanan ku siinin conclusionkaaga hadii la yidhaha su-aasha kale aan doonaya aan kuweydiiyo waxa ay tahay dad badani waxay isweydiiyaan maxaa keenay in reer boosaasi iyo gaalkacay iyo garowe keliya ay sharaxaan oo iminka musharaxiinta afartan bay sii maraya dadyowga kale puntland maxaa u diiday inay isu sharaxaan iyago madaxtinimada oo inta keliya ku kooban ma sharcigay meel kaga qoran tahay mas afgarad berigii puntland qabaa'il baa lagu dhisay sidaad sheegtay waad joogtay ayaa jiray arrinkan halku ka imanaya
arrinku horta wuxuu ka waa rabitaan marka hore nin reer puntland intuu soo sharaxo aan stageka imanayni ma uu jiro qof walba wa furan tahay arrintaas asafgarad aan rasmi ahayn oo dacdaan qoraal ahayn oo iska waagii isimadii markay hogaaminayeen ay wax ku qeybtameen waa uu jiray laakin wax qoran ma waana rabitaan ninkii ereygaasi wuxuu oranayay macnaha maadaama dadku ay kala ahaayeen markii beer ahaan laysu imanayay madaxweynaha meel baa odayaashu qabaa'il ahaa madaxweynaha meel baa la saaray madaxweynaha meel guddoomiyaha baarlamaankana meel baa la saaray marka saa haynoo ahaala joogno adduunku si uu noqonayo
maya maaha nin kasta way sharaxi karaa nin kasta way sharaxi karaa oo reer puntland muwaadina xuduudaha puntland intee baa utaqaanaa kasiciid ahaan marka laga yimaado qolkii ninety eigtkii wax badan baa isbedelay ilaa ninety eightki saas sheegtay ood ku dhex jirtay xuduudaha puntland dhowr jeer ay isbedeleen yacni confactyo badan baa yani dhinaca southka dadka confusion bay ka qaadaan gobolka mudug oo kale meesha xuduudda puntland ay tahay lama yaqaan dhinaca westiga awan galbeedka iyadana sidoo kale dadku way ka dayriyaan dhinaca waqooyiga way ka dhinaca badda un baa la yaqaana dadka yidhahdaan siciid xuduudda puntland halkeebuu u yaqaanaa saddexdaa jihoo kaleta badda mooyaane xuduudda puntland wuxuu u yaqaanaa dee dad sidii degaanka dalka iyo dadku ahaa ee gobolka sanaag bari kasoo bilow sanaag bari kuxoji sool oo ilaa dee guumays laga gaaro ilaa yila buuhoodle ila ha intii aan ulaayn dib aan ku ku qornay baan noo qornaa waa qayb marka waxaynu oran karnaa waa qayb sool kamid a gobol sanaag beri la yihahdo ma jirte waxaad ka waddaa sanaag dhinaceeda bari dabcan saan filayo iyo sool qayb kamida maya waxa Iyo dhinaca weeye kooxda.
maya sool waxaan ku yidhi intii maogtahay dadku si waa kala degaan
okay sanaag buu jira sanaag bari sanaag bari waa gobol bay anaga noo taha moogta gobol Okay.
bay tahay waanad garanaysaa laga bilaabo marka sanaag bari waxaan maqli laga jiray laga soo bilaabo highland iyo iyo sanaag
highland iyo sanaag waa hal sanaag weeye ha ahaato em, laba magac hadda ha kala lahaato laba gobol ha laga dhigay gobolka sanaag okay gobolka sool ilaa buucayn xaggaas waa dhinac dhankan dee xuduudda etoobiya baan dal islanahay markii lasoo gaaro mudug baan yidhi mudug ilaa iyo hadda dee anagu inta aanu ku sugannahay magaalada gaalkacyooda magaalada waq- waqooyiga magaalada iyo galbeedka Eh, koonfurta ka intaas shaqeeya puntland koonf- koonfurta inta koon- koonfurta dhinaca koonfureed oo ka- kana waxaa degan eh, galmudug ilaa garaaca ilaa iyo meesha ilaa meesha la yidhaahdo hagoog si wacan baan u garanay waa Ilaahay bartamaha hagow.
xuduudu martaa xaggana buuhoodlay martaa guumays ilaa sanaag bari si wacan baan ufahanay aad iyo aad waxaa jirta dhibaato ka taagan deegaamadan bariga muddo dheerna sariya ciidankaad soo ahayd oo keliya lamaad soo shaqaynin dawladdan iminka waktiga sii laanay ee tii ka horreysay oo la soo shaqaynaysa waxaa jirtay buurahan galgala niman baa ku jira afduuban lagama sifayn oo way ku jireen tobankii sana lasoo dhaafay mar waa kuwii kasoo daatay eh, badaha iyo halkan dhinacan galbeedka tobankii sano dambe oo aad eh, adigu aad haysay ahayd taliyaha ciidanka puntland sool markii aad qabatay gambare meel la yidhaahdo ayay joogeen waa lagu soo dhawaa tukaraq baa la yimi yacni waxyaabahaas oo dhami waxaad moodaa inay muujinayaan ammaanku inuu faraha kasii baxayo ama xataa inta maamulka uu ka taliyo ay sii kuusmayso waad nala shaqaynaysay maamulka iyo kii ka horreeyeyba haddii adigu aad gacanta ku dhigto marka strategic noocaya baad la imanaysa maxaase kaaga qorshaysan oo isbedel oo aad keeni kartaa maadaama weji ku cusub aanad ahayn dadkii reer puntland Eh, isbeddelkan keenaya wuxuu yahay xla- eh, inaan eh, sugo xuduudka puntland kaasaan u socdaa anugu awooddii sugi lahaydna waa inaan dhisaa waa gartay buuraha kan waan galay Su-aasha ugu Horta dambeysa buurta oo aan kaaga buurta warramay ee buur- buurta buurta buurta Ha?
buurta anma warkaaga sheegay buurta tan in badan baa laga saaray Ha.
waxaad gadaal baa laga soo celiyaa koonfurtay ka yimaadaan nin waqooyigay ka yimaadaan meelaha xeedahay ka yimaadaan markii aan ka dhamaynan waa dib baa loogu soo abuuraa waa taas waa dayac Marka soomaalida sidaas ka baa ka jira timaaddaa, dhexdeeda miyaa?
iyo dhibaato ka timaad maya dee meesha lama wada degi karo waa boqol iyo labaatan kilomitr buurta ilaa boqol iyo konton waa gartay waa gartay.
galgala waa hal galgala waa magaalo weligeed ciidanka iyagu waa fadhiyey waa haddana waa u joogaa iyo agagaarkeedaba waa gartay waa gartay.
galgala markaa galgala ujeedid marka galgala lama wada yidhaahdo dhulka waxaa la yidhaahdaa waa dhul badan buuraley badan weeye buuraleydaas uh, aad iyo- aad iyo- aad bay u badan yihiin eh, bay u badan yihiin marka magaalada galgala iyo ereedeeda iyo difaac ciidanka ayaa ka xiran maaha meesha dhibtu galgala ka jirto magacyo kale ay leeyihiin dhulku magacyadaa kale oo ay dhulku leeyihiin ayay maxaan ku rahdaay bay maxaan ku rahdaay bay bay baa laga yaabaa habda ay soo gelgelayaan meeshuna waa buuraley sida ah maxaan ku raha kuwa afghanistan oo kaleeto oo biyana leh marka saa lagu soo galaayo inay Xilku waa meerto, su-aalaha galgala ugu dambeeya- galgala waa daa- waa dhibaato Waqtigiina waa gabagabo Eh, su-aalaha ugu dambeya ku jirnaa xilkuna waa meerto waa la ogyahay adigii odayaasha waxay isku ogaayeen oo berigiisan ay u dhigeen yacni in madaxtinada halkana qabato halkaasina madaxweyne ku-xigeen ku noqdo halkaana caynka waxaa la yidhahdaa puntland gudaheeda waxaa kasii jira oo saa kasii hooseysa in xilka madaxweynuhu uu meerto yahay gaalkacyo iyo garow iyo qardho iminkana dadka qaar waxay isla dhex marayaan inaana xilligii garowe ahayn xilliyadii garowe ma isu sharaxin xilligan aan garowe lahayn sida dadku sheegayaan maxaa siciid kugu sharaxay arrintaas maxaa ka jira wada sal iyo raad male arrintaasi aad sheekeys aad ka sheekaysay ee meel lagaga heshiiyey iyo madax isaga yiri na ma jirto xil ay leeyihiin garow iyo gaalxay iyo qardana kama jireen ummadda reer puntlandna kama xigaan kuwa boosaas jooga kama xigaan kuwa calila jooga kama xigaan Ee, meel lagaga wada hadlayna haba yaraata iyo meel lagaga sheekaystana ma ay jirto Ee, baan kuleeyahay oo arrin Waaga- ee, ugu laska dambeyntii falkiyey haddii madaxweynaha meel ay iminka haysataan talada haya haddii iminka ugu dambeyntii madaxweynaha talada haya uu kusoo noqdo xilka madaxtinimada teram labaad ay xildhibaanada ugu dhuftaan ma la shaqaynaysaa kashiciid ahaan
Dad dalkan u shaqeynaya anigu qofkii dee la qofkii qofkii maxaan ku dalku doorto anigu dee mid la dimuqraadi qofkii la doorto baa dee isaga isagaa sharciya qofkii la doorta dee aad iyo aad baad waa loola umaadsantahay shaqeynaya
waxaan ku siinayaa fursad marka dad badan oo soomaaliyeed baa ku dhegaysanaya reer puntlandna way ku jiraan haddii aan ku siiyo laba daqiiqo oo conclusiona maxaad doonaysaa inaad hawada u mariso fursaddan adoo ka faa'iidaysanaya madasha lixdanka
dadka marka hore waan horta salaamaya waxaan leeyahay kow dadka ilaahay ha ku xirmeen oo walaahowga ha iska daayeen midda labaad soomaali oo dhan ba arrimaheedu murugsan yihiin meel kasta murug baa ka jira ha la midoobo midnimadii soomaaliyeed iyo sharafteeda iyo maqaankeeda ha la dhowro marka saddexaad iskaashigii iyo wadajirkii soomaali oo jiri jiray oo ehelka lagu ahaa soo noqdo reer puntland doorka ay leeyihiin dalka gudihiisa ha ka warqabeen hana soo dhexgaleen oo ha ha geysteen wax kasta oo tabarteedu ay tahay reer sool oo su-aashaha lagu su-aalaha lagu soo celcelinayo niyadiina wax usoo wax wanaagsan u sheega arrintaa waxay ku xiran tahay qalinkiina sideeda bisha january bay ku xiran tahay meeshaa marisaan aniga laygu dhiiri gelin maayaba arrimaha sool anaaba u taaganba doorka idinku aada leedihiinna ka qaata haddii alla idmo welwel aan ka qabo ma jiro waxa aan qaban doono haddii ilaaha idmo dastuurka puntlandna waan sugaya hadal maaha ku dooni maayo doorasho waxaan inaa aan noqdo qofkii ugu dambeeya oo ka hadla qofka ugu dambeya oo dhamaystira inaan noqdo baan noq baan baan rajaynaya markaan hataan xilka waan sheeka dambaysa soo noqon oo sool baa sidan iyo xaggaa sidan marka khayr baan Aad iyo aad rajaynaya. Eh, aad iyo aad baad umahadsan tahay mudane kaasi wuxuu ahaa genaraal siciid maxamed xirsi oo ah musharax u taagan madaxtinimada puntland aan ku wareysanayna madasha sigestiga waxaaba wareysiga idiin qaadaya anigoo ah farxaan axmed nuur intaan wareysiga mid ladmeed dib u kulmi doono inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayna sidaa iyo nabadgelyo